shalay walaal waa mahadsan tahay howlgalkan wuxuu bilowday xalay sakdii dhexe wuxuuna ahaa howlgal horey loo sii qorsheeyey oo ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay iska kaashanayeen wuxuuna ka bilowday gobolka xalay sakdii dhexe runtii ilaa haddana guulo fiican ayaa laga gaaray oo bara meelihii bartilmaameedka ahaana ciidanka way gaareen oo baaritaano ayaa hadda ka socda ujeeddada howlgalku maxay ahayd ujeedada howlgalka ugu weyn wuxuu yahay in marka ugu horeysa qolooyinka nabadiidka ah jihadiidka ah ee ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey baraha ay ku sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose in la burburiyo oo nar walbaba ay ku dhibaateeyaan shacabka oo fadhigoodana loogu tago maadaama awoodoodii ugu faraha badneed iyo kalsoonidii ay ku qabeen shacabka iyo cabsigelintii shacabka ay ku hayeen inteeda badan ay dhammaatay in haraadigooda la dhamaystiro ulijeedada ugu weyn taas ahayd
degaanada ay ciidanku qabsadeen waa kuwe
ciidamada dhowr meel ayay hadda qabsadeen nawaaxiga afgooye mareerey sabiid caan oo leh ciidamada xilli hore oo subaxii ayay la wareegeen sidaasi lamid ah ciidamadu waxay gaareen deegaanka mubaarag iyo daarusalaam oo runtii qolooyinka nabadiidka ah idaacad ay ummadda ku maraxdaabiyaan oo wararkooda been abuurkana ay ku faafiyaan ugu taalay sidaasi lamid ah nawaaxiga waa la burburiyey meelihii adowga ay ku dhuumaaleysanayeen sidaasi lamid ah ciidanka waxay gaareen degmada awdheegle oo runtii nabadiidku bar muhiim u ahayd haddana baaritaano ayaa ka socda dhammaan meelihii ciidamadu ay kala wareegeen nabadiid waa garta ciidanka ka qayb galay howlgalkan amisom iyo ciidanka soomaalida waxaa la sheegayaa ciidamo kale oo caddaan idinla socdaan dadka qaar waxay leeyihin waa maraykan runtii sida rasmiga ah dagaalka looga soo horjeedo qolooyinka nabadiidka oo jahdiidka ah saaxiibo fara badan ay dowladda soomaaliyeed u haysata waxaan keliya ku xaqiijin karaa in dagaalku uu yahay dagaal iskaashi dhinacyo badana oo ay hoggaan ku hayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo saaxiibada amisom oo ilaa haddana guulo fiican laga gaaray khasaaraha ka dhashay dagaalkan bal nala wadaag
ilaa haddeer wax khasaaro rasmi ah oon shacabka soomaaliyeed aan la wadaagayno aan hayna haba yaraatee ma jirto marka laga reebo ciidamadu inay shaqo fiican ilaa hadda ay hayaan meel walba oo bartilmaameed ahaydna ay gaareen baaritaanadii looga baahnaana ilaa hadda ay wadaan oo amniga lagu sii xaqiijinayo dhammaan deegaanada hadda aniga aan kuu sheegayna ciidamo ayaa jooga bara kontaroolo ayaa yaalo oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay leeyihiin oo runtii dadkana lagu wareysanayo nabadiidkana xilli hore oo saakaaba ee aagaas ay ka carareen marka ciidamadu hadda waxay gacanta ku hayaan sida aad sheegayso awdheegle mubaarak sabiid caanoole mareerey halkee kale ciidamada waxay gacanta ku hayaan afkaan hore ee gobolka shabeellaha hoose laga galo nawaaxi afgooye sabiid iyo caanoole iyo mareerey qaybtaa dhexe waxay joogaan ciidamada mubaarak iyo daarusalaam sidaas lamid ah degmada awdheeg beriire weli may gaadhin ciidanka nawaaxiga beriire wuu joogaa laakiin beriire weli gudaha maynan gelin weli howlgaladii ayaa socda insha allahu tacaala beriire labada dhinac kor ilaa iyo afkaan hore labada waa laga joogaa waan rajaynaynaa insha allahu tacaala beriire iyo deegaanada kaleba ciidanka inay gaari doonaan haddii allayo waa gartay tooro tooro furuqley deegaankaas maxaad ka damacsantihiin runtii dagaalkan waa dagaal qorshaysan sida rasmiga ahna mar walba istaraatiijiyada xagga ciidanka ah in adowga si hordhac ah uu u ogaado ma fiicna laakiin aniga waxaan ku xaqiijinayaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan haraadigii yar ee gobolka shabeellaha hoose ka jooga qolooyinkan jahadiidka ah in lasoo afjari doono haddii alla idmo nidaamka dawligana la gaarsiin doono si guud ahaana gobolka shabeellaha hoose degmooyinkiisa waa gartay guddoomiye hadda ka hor aniyo adiga waynu iska wareysanay dadkana waad uga waranteen howlgallo sidan oo kale ah oo deegaanka ka dhacay oo ciidanku ay tegeen howlgallada badankooda maalin iyo wax ka yar baa looga soo laabto ciidanku ay ku soo laabteen degaanadii ay ka duuleen tanna tii hore miyay la mid tahay sida rasmiga ah mar walba howlgal kasta oo qolooyinka nabadiidka meelaha ay joogaan lagu gaarayo saacadaha noqdo ama maalmaha noqdo horta marka ugu horeysa waa guul sababtoo ah wuxuu dirayaa laba fariin fariinta koowaad awoodda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay u leeyihiin inay gaaraan meelaha adowga uu dadka ku dhibaateeyo midda labaad tabardarida cadowga ah oo mar walba ay ciidanka xaggooda u dhaqaaqaan ay sii cararayaan ayay ayaduna sidaasi lamid ah shacabka soomaaliyeed ay tusaysaa oo ay ku xaqiiqsanayaan wax ay u nugul yihiin oo da meesha ay dadka ay dhibaataynayaan keliya inay yihiin dadka shacabka ah ee aysan meesha ku haynin awood ay kaga hor yimaadaan dawladda sidaasi lamid ah waxaan aaminsanahay howlgalada hadda jira maadaama cadowga xarumahoodii la gaaray la burburiyey meelihii ay ku dhugmaaleysanayeen hadday guryo ahaan lahayd iyo hadday godad ahaan lahayd le baaritaano lagu hayo intaas inta maalmood ee uu socdo macno badan kuma fadhiyo laakiin wax macnaha ku fadhiya ayaa ah guulahaas waaweyn oo la gaarayo iyo meelaha cadowga uu fadhiyo in la tago taas ayaa macno badan ku fadhida